Beri waxaa jirtay kayn weyn oo ballaadhan. Kaynta waxaa deganaa saddex dibi oo saaxiibo ah. Waa dibi cad iyo dibi madow iyo dibi cas. Kayntaas waxay lahayd dhir fara badan oo cagaaran oo ay daaqaan. Waxay kaloo lahayd webi dhex mara oy ka cabaan. Dhexdeeda waxaa ku yaalay geed dheer oo ay hadhsadaan. Geedkaas hoostiisa ayaa casarkii jiifsan jireen. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimi libaax. Saddexdii dibi intay baqeen ayay gariireen oo is eegeen.
Maya, anigu saaxiib ayaan ku imi. Waxaan doonayaa inaynu cadowga iska dugsanno aan idinla noolaado.
Maalin maalmaha ka mid ah dibigii caddaa oo maqan oo daaq tegey ayuu libaaxii u soo dhuuntay dibigii madooba iyo dibigii casaa. Intuu aayar soo ag fadhiistay ayuu dhegta ugu ugu sheegay.
Miyaad og tihiin? Dibiga cadi wuxuu leeyahay midab cad oo markiiba la arki karo. Cadowgu inoo soo jiidanayaaye aynu iska erino.
Sidii ayay noqotay. Laakiin in yar kadib ayuu libaaxii helay dibigii caddaa oo keligiis webiga ag fadhiya. Intuu ku soo booday ayuu bartii ku cunay. Maalmo kadib ayuu libaaxii haddana la faqay. Markan dibigii casaa ayuu u yimi. Markaasuu ku yidhi
Miyaad og tahay? Dibiga madow midabkiisu in markiiba la arkayo. Cadowgu inoo soo jiidanayaaye aynu iska erino.
Sidii ayay noqotay. Laakiin in yar kadib ayuu libaaxii helay dibigii madooba oo keligiis geedkii ag fadhiya. Intuu ku booday ayuu bartii ku cunay. Kayntii ballaadhnayd waxaa ku soo hadhay libaaxii iyo dibigii casaa quriya. Libaaxii markaas ayuu ku soo jeestay dibigii casaa. Dibiga casina wuu fahmay waxa dhici doona. Hal mar ayuu indhihiisi sidaas ula raacay kayntii mar qurux badnaan jirtay. Wuxuu arkay geedihii faraha badnaa ay daaqi jireen oo lagu wada joogsaday. Wuxuu arkay geedkii dheeraa ay hadhsan jireen oo la xagtay. Wuxuu kaloo arkay webigii quruxda badnaa ay ka cabbi jireen oo ciid iyo uskag laga buuxiyey. Libaaxii ayaa markaa ku soo booday dibigii casaa. Markuu sii dhiman rabay ayuu dibigii casaa yidhi Maanta maan dhiman ee waxaan dhintay maalintii aynu erinay dibiga cad. Gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Beri waxaa jirtay kayn weyn oo ballaadhan. Kayntaas waxaa deganaa saddex dibi oo saaxiibo ah. Dibi cad, dibi madow iyo dibi cas. Kayntaasi waxay lahayd dhir cagaaran oo fara badan. Dhirtaas ayay daaqi jireen. Waxay kaloo lahayd geed dheer oo laamo dhaadheer ay hadhsadaan oo hoos seexdaan. Waxaa ku dhex yaalay webi biyo macaan ay ka cabbi jireen. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimi libaax. Saddexdii dibi baqdin iyo gariir ayay isku dareen. Way yaabeen.
Waxba ha biqina. Anigu nabadgelyo ayaan idinku imi. Waxaan doonayaa inaynu saaxiibo noqonno oo halkan isla deganaanno.
libaaxii ayaa ka yaabiyey malaha ma xuma in libaax lala saaxiibo ee is yidhaahdeen sidii ayay noqotay maalin maalmaha ka mid ah dibigii caddaa oo maqan ayuu libaaxii u yimi labadii kale markaasuu ku yidhi
miyaad og tihiin dibigan cad midabkiisu wuu dhalaalaa oo cadowga ayuu inoo soo jiidanayaa aynu iska erino
sidii ayay noqotay dibigii caddaa ayaa la eriyey laakiin in yar kadib ayuu libaaxii helay dibigii caddaa oo keligiis webiga ag fadhiya markaasuu ku soo booday oo cunay maalmo kadib ayuu libaaxii soo ag fadhiistay dibigii casaa aayar ayuu ugu sheegay dibigan madow aynu iska erino maalintii ayuu midabkiisu aad u dhalaalaa cadowga yaanu inoo soo jiidanne aynu iska erino sidii ayay noqotay in yar kadib ayuu libaaxii helay dibigii madoobaa oo geedkii keligiis hoos fadhiya intuu ku soo booday ayuu bartii ku cunay kayntii ballaadhnayd waxaa ku soo hadhay libaaxii iyo dibigii casaa qudhiya libaaxii markaas ayuu ku soo jeestay dibigii casaa dibiga casina wuu fahmay waxa dhici doona hal mar ayuu indhihiisi sidaas ula raacay kayntii mar qurux badnaan jirtay wuxuu arkay geedihii faraha badnaa ay daaqi jireen oo lagu wada joogsaday wuxuu arkay geedkii dheeraa ay hadhsan jireen oo la xagtay wuxuu kaloo arkay webigii quruxda badnaa ay ka cabbi jireen oo ciid iyo uskag laga buuxiyey libaaxii ayaa markaa ku soo booday dibigii casaa markuu sii dhiman rabay ayuu dibigii casaa yidhi maanta maan dhiman ee waxaan dhintay maalintii aynu erinay dibiga cad gacmo wada jir bay wax ku gooyaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan